bismillahi raxmaan raxiim xaaladda guud ee degmada awdiga eedeeda maylata mayleeraay gaarxan i guutaan badhanka amniga eedan sayley xaaladana kala alxamdulilah isku barwaqaysana weli idale gudoomiye haddii nin korbida xaaladda amni ee owdinle ee gobolka baay ku tirsan oo nimadaada niila hadalaayta side iyo
xaaladda degmada awdiina eedeedan faylat deegaanka awdin eedeedan faylata amni ahaan waa deegaanka keliya oo eedi baydhaba deegaanada lagu kumaa eedi baydhaba deegaankanka amni faylowo mayladaay ilaa mayladaay dhowr sani suuga ana anti maamul maamul ana kulagana kuwar naxruugilay hadda alxamdulilah amni sheboqotiiba siyitin waleerkora wal oo mayladaay shacabka dhanka mayladaay walwalba ciidama boolisyarigan ciidamada kula ciidama abtoorigan dhan walbayn amni jegiyada nansugoay eediyada boqotiiba siyitin isagiida faylata
jarana howlgalo isin dhawaan ay ku samayteen deegaanka owdin isinka xaqiijiyaasan ammaankeen
howlgala mayladaay isbuuc lix bir kor yaa howlgala kusoo bani mayladaay mawaaxda dardaal iyo awdin labdaqyo ah aw eran melneraw howlgalana kusoo bani jaran marka qoladii dadka badan hadda qawaarijiinta lahayn jamina minkusaayi haddana saalina waa umaqulqulaniina ma aragna hortaana nuuroren melagaay roonta oo dalamambani intaata jirta alxamdulilah isku barwaqaysana amnigana gudaangeedan fayidadayna howlgalkaas may natiijile taabado kor isin gudeerteen
natiijadoona gudeerni howlgalkaas way buraa adoga siis boqobaadmiilon fadhiida fadhigaakinka kooya goobtana madasninkatamaamadano saamay goob oo madaasayo kulakulanayni kala dagaalmin mahayno marka natiijadan kudeerni waayiba araforme ini mayladaay hadii aadniido fadhina dhaqaaqa subida ini adowga manaa sibaada dhaaqo dareen sunorkin kusii dareenow taasa mayladaay natiijadeerni taasa magalaas gudoomiye tan caafimaad deegaanka owdiinle sidew eediidan liidibta goob caafimaad hal gooba oo caafimaad dadko oo iswiis kaalma iyo kataale halkaasna meeladaa iswiis kaalma bajet iyo waaja dhamaadeen bale iid iid booqiba boqolal liididka dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada iskoolaadka iskoolka runtii meeladaa saddex boqol iyo lixdan ardeeda kawaayda macalimiinta wal ilaa iyo macalin amala walbaraasa fasalaiskoolkana waxbarashadana dhanka waxbarashada meeladaay eediyada dhan deegaanka community laakiin haddan sinuqoyn iyada isbedelan subani macalimiinta unu wal dhaqaalaha unu dowlad bisharkaas bala wasaaradda oo bisharkaas malayn iyo ad bisharkaas malayn taasay saasan jirna hadda madinqoyn una furnay una masheer wal gune una bilaawnay dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka dhanka biyo biheedan kudiidnay marka kow miilanka doran mayladaay goobo caafimaadka oo mayladaay halkaas mayladaay daawooyin walba jarne oo qiimo boqolyadan kulidin dhanka caafimaadka waa maya waa goobihii lagu horafaday dhiigjoojinta fariskeed kastiyar mayladaay lagu horafaday duubitaanka ilaa gobolka lungusheenow kusubi fadhiata malle qof alla qofki waladeed hadda waynayna khaas ini baydhawo langarhoor jarana cudur oo markaase wal dad ee dhibaatay oo markaas deegaankaas ku dhaladay wallaahi cuduro oo unada cudurkaasa zaa'idka ee wadanka oo harsaamay eraana malle alxamdulilah meeladaay hadda wal ilaahay dambisheemaloshima cudur shibilaata meeladaay dhibaatadaas aygi ahay maerokorma mana jarto laakiin dhanka caafimaadka eediyeeda walbarashada iyo dhinaca caafimaadka wasaarada ee markaaseen qaabilsan ee koonfur galbeed soomaaliya kula hadalaynaa sidii markaasay walbarashada weliba dhinaca caafimaadka korlanka qaadan lahaay ee deegaanka owdingle ee gobolka baay walbadana sheegnay haddana sheegan wasaaradda waxbarashada meeladaay yaba qoyti qofkii iskuolka oo xili kuntay meladaay gudoomiyii hore badjeedle martigogiya koyan wal kuraasi walashana iskuolka markaasibilay intii waxbarashada markaas eeta kulidin anshaagni haddana intiin koynina shaagni koley meladaay haddana wayba ku odsadaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada way ku odsadaan iyo hay-adaha n g o hay-adaha caalamka iyo NGO-da local way ku odsadaan ina sudanka dhaqsa badan meladaay dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka soo biyo amal hataa biyona hataa iyadan kulidin intaasay meladaay waliba dowladda koonfur galbeed iyo dowladda wayba ku odsadaan inay meladaay gargaaraan waliba helo koraan